degmooyinka kaaraan yaakshiid hiilwa iyo deegaanka daarasalaam waxay ka mid ahaayeen meelaha sida gaarka isha loogu hayo xaaladooda amni maadaamaay ka dhacayeen falalka amni darre ugu badan ka dhaca simada muqdisho waxaana ciidanka xoogga dalkee dhowaan ku soo biira sugidda ammaanka muqdishoy ka samayseen bare ciidan iyagoo ka bilaabo howlgallay kula dagaalamayeen ciyaar weerada oo ahaa kuwa ugu badane qalqadka geliya amni xumada ka jirta deegaanadaasi hadda waxaa ka jirta degenaansho amni waxaana xalay xilli dambe kormeer ku tega degmooyinka bari guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo taliyaha ciidanka booliska janaal sulub guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir maxamed axmed yabo ayaa saxaafadda u sheegay in isbeddel amni laga sameeyey degmooyinkii ugu xumaa dhanka amniga ee muqdisho
kormeer qaatay saacado badan oo ay hogaaminayeen guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho iyo taliyaha booliiska kormeerkaas inta badan waxaa loogu kuurgalayay degmooyinkaas iyo howlaha amni ee ka socda wakhti kasta gaar ahaan caawa oo ugu dambayday arrintaasaa inta badan uu ku qotamo kormeerkeennu iyo guud ahaan sidii maaragtay la yskaga warsa lahaa ammaanka magaalada muqdisho gaar ahaan degmooyinkaas iyo ciidamadaas cusub oo ammaanka wax ka sugayay sidii maaragtay looga faa'iidaysan lahaa oo hay-adaha ammaanka maamulada degmooyinka iyo ayagu ay u wada shaqay lahaayeen sidaan ognahay degmooyinkan hadda caawa aan nimid culays amniyaa ka jiray laakiin hadda baryihii u dambeeyey aad iyo aaduu u fiicnaa sida maaragta hay-adaha ammaankuna ay ku warrameen annaguna guud ahaan aan ula socon yabo ayaa dul istaaga daruufihii amni ee ka jira degmooyinkaasi qaarkood sidaad og tihiin degmada kaaraan oo caawa aan hadda taaganaha waxay ahayd meelihii ugu cuslaa oo ay ka dhici jireen dembiyada kala duwan mar ay geysanayeen ciyaal weeradu mar ay geysanayeen burcadda hubaysan marna ay geysanayeen kooxaha khawaarijta caawa oo halkaan aan nimidna warbixinadii mas-uuliyiinta ka shaqeeya deegaanadan ay siinayeen madaxda ku timid caawa kormeerka waxay ahayd warbixinno bositifa ama warbixinno aad iyo aad u fiican oo caddaynayay inay maaragta dadkii shacabka ahaa oo ku noolaa degmooyinkaas inay ku naaloonayaan ama ku nasteen ama ku waabariistaan oo ku hamiinsadaan oo ku galabsadaan inay ay dareemayaan amni fara badan inay helaan wakhtiyada salaadu aysa aadi karin xilligay rabaan subax iyo galab iyo hameen intaba ay aadaan si caadiya ay u dukaamaystaan si caadiya ay u ganacsadaan si caadiya ay u maraan maaragtay arrimahooda ama caafimaadka ama waxbarashada sidii caadiga ahayd inay u socdaan dadka dambiilayaasha ama dembiilayaashii geysan jiray falalkaasna in badanoo ka midana xabsiyaday ku jiraan inta kalena waa lagu raad joogaa
dowladda soomaaliya ayaa amniga caasimadda ku soo biirisa ciidan ka tirsan xoogga dalka soomaaliya ciidamadan ayaana fadhiisimo ka samaysa cirifyada magaalada iyagoo howlgalladooda ugu horreeya ka bilaaba degmooyinkii ugu liita dhanka ammaanka markay timaado waxaana ciidamadu hadda howlgallo xoogan ay ka sameeyaan guud ahaan caasimadda muqdisho si gaarna waxaa isha loogu hayay degmooyinka bari iyo qaybo ka mid a degmooyin kale oo ay ka jireen kooxo cayaal weere ah cabdulqaadir okey v o a muqdisho